siyaasad la socotay ba horey mukhtaar rogow markii magaalada xudur isaga iyo ciidankiis lasoo galbay meelihii al-shabaab laga soo saaray xudura la keenay kadib isla maalintaas waxaa noo yimid wasiir gaashaandhig ninkan hadda la socdo wasiir gaashaandhig ah cabdirashiid ayaa u yimid xamar ay aadeen kolley waktiyadan ilaa saddex bilood muddo dhan waxay wuxuu ku sugnaa xamar maantana wasiirkii hore gaashaandhigi isagoo la socda ayaa noo yimid hadday kolley waxay dawladdii iyo qaababkii iyo kala soo kulmay waa xoogaa warbixin koobana na siiyey hadday arrintaasan macnaha kolley waxay akhbaaraadkiisa hadda kadib unba xaaladiisa ogaanayna insha allah laakiin hadda waa magaaladu ku sugan yahay waana joogaa muxuu sheegay soo noqoshadiisii xudur iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay xamar muxuu idinka wargeliyey ka degmo ahaan kolley xaaladii xaaladiisa dawladdii asaga waa wada shireen waa wada hadleen sii noo sheegay haddana deegaanka kusoo laabtay inay booqasho u yimaado ciidamadiisii meesha joogi iyo deegaanka kusoo laabto marka dee kolley waxay qaban doonaa laa og hadda kadib waaye laakiin anaga hadda kolley asaga dawladdana xaaladiisa inay fiican tahay wadahadal ay soo galeen hadalkiina kolleyba hadda in macnaha howlgalle iyo sidii nimankaa nabadiidka loola dagaalama lahaa barnaamijyadaas inay kasoo wada hadleen asiga dawladda waa noo sheegay annagana arrintaas waa soo dhaweynayna insha allah ka deegan ahaan marka kolley hadda kadib waaye wax qabashadiisa iyo nidaamkiisa hadda kadib waaye waxa ka degma ahaan ama ka gobol ahaan guud ahaan laga filayo ama aad ka filaysaan mukhtaar roobe maadaama uu gobolka u dhashay degmada uu kasoo jeedo haddana uu soo noqday waxyaabaha laga filayo ama aad ka wada hadasheen ama ay dowladda kasoo wada hadleen ee ku saabsan dhinaca gobolka gaar ahaan degmada xudur maxaa ka mid a kow iyo laba haddaad iiga sheegtid walaashay kolley waxay qabashidiis iyo qaabkiis ninkaas oo dhan nin oo la garanayo oo nimankan oo nabadiidka wax badan sida dadkii macnaha aasaasayaasha kamid ahaa oo la yaqaano haddana anaga nafteena ka deegaan ahaan ka degma ahaan barnaamijyadaas asaga kusoo laabtay magaaladan xudur runtii dhinacan nabaddiidka waxaweeyana ama ay ka taraysan leenahay dad badan oo shaki ka qabay oo dhahay macnaha mukhtaar rooba waa la xiray dawladdaa xirtay saasa ahayn wax saas hadda shaki saasa waa jiray hadda waxaa caddaatay in asigii dawladdii hadda calaaqaad fiican ay leeyihiin wada hadleen dad badan oo nimankaas oo nabadiidka shaki badan ay qabeen ninkaas haddii yimaado maxaad samaynayseen mukhtaar rooba u tag iyo wax saase ay dhahayeen waa jiraan hadday maashidiis kolleyba dhinaca nabadiidka waxbay ka taraysa si aan umalaynayno waana is yaqaano dadka hadda is yaqaano meel badan iyo qaab badan iyo nidaamyadooda iyo qofkii garanay wax badana macnaha arrimihiis ka bedelaya kolley arrimahaas waa ka sugaynaa annaga wax qabadkiis waa sugaynaa hadda nafteeda ciidamadiis waxay wax badanaa qabteen nimankaas oo nabadiidka la dagaalanka dhinacaas inta ay yaamaan masabarahan ayaga joogeen wax badanay ka qabteen dagaalo badan ay la galeen marka haddana kolleyba waxaan u malaynaynaa in macnaha dardargeliyo arrintaas deegaan ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degma ahaan annagana inaan garab siino nimankaas lala dagaalamo arrintaas waa ka go-an tahay annagana insha allah arrintaas garabaan ku siinayna waana waxbaan ka qaban doonaa insha allah maxamed macalin in dagaal la galo oo al-shabaab lala diriro waxay u baahan tahay hub iyo saanad iyo dhaqaalay u baahan tahay intaba ma ka hadlay mukhtaar roobe abuumansuur inuu hayo ama dawladda ay ka saacidayso ama howlgalkaas uu gelayo ma sheegay isaga kolley dawladda waxay sir ah hoosa ayaga waaye laakiin annaga kolleyba marka roob waa la dagaalami jirnay haddii wax nagu kusoo kordhiyin kolley waa in wax nagu soo kordhiyo waxay nagu soo kordhin waa insha allahu nimankan waa lagala dagaalami doonaa haddii ilaah yidhaahdo kolley dadki ninkii dagaal galay hubkiisi iyo wixii saanidiisi iyo waxaas in macnaha ku talagal waa muhiim haddii arrimahaas kolleyba ballanqaad badanoo dhinaca dawladda kaleeyahay ninkaas sidaasay noo sheegay barnaamijyo badan waa la qaban doonaa insha allah haddii ilah yidhaha sidaasay hadda noo sheegay dhinaciisi iyo dhinacaynaba insha allah degmada xudur iyo guud ahaan gobolka bokool oo dhan maxamed macalin waxaa ka jirtay gaajo ba-ana ka jirtay dhulka go-doon uu ku jiray wax kala gudbayaa ma jirin haddii xataa raashiin si hoose ama wadooyin qardajeexa lasoo mariyo xataa haddii la qabto waa la gubayay marka waxyaabaha adinku hadda aad ka fikeraysaan ama aad isleedihiin imaatinka mukhtaar rooba wuu soo kordhin karaa ma ka mid tahay in wadooyinka xiran ugu yaraan ay furmaan oo dadka isu socdaan oo ganacsigii uu furmo cashoorta mukhtaar waa nin oo isagana ciidankiis wato keligiis wax ma qaban karo run ahaantii in laiskaalmayso laisgarabsado unbaa wax lagu qaban karaa geedkaas xiran kolleyba dawladda soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed kulli arrimahaas waa la socdaan in guud ahaan maanaa geedkaas la fur waa borogramka waa waa ku jirta insha allah annagana kolleyba isagana garab unba laga heli doonaa dhinacaas waa ku talajenaa in maanaa goboladan laisku furo degmooyinkan iyo jiidkan laisku furo ku talagalka saas waaye haddii ilaahay aan diidin marka barnaamijyadaas kolleyba waad og tahay culeeso badan ay leeyihiin hasi ahaatee laakiin ku talagalka in macnaa jiidkaas laisku furo nimanka dadkan cunaqabateenka nimankaas nabadiidka ay saareen waa saas sheegday wax badan cunaqabateen waa saareen dadkan waa saarantahay cunaqabateenkas anaga hata jiidoo waxaan haashimid iyo waxaa jid lagu keena jirto kolonyo lagu keeno hoogun baa lagu keena mooyane ay raalligood maaha marna ma ogola in maanaa deegaankan wax soo galaan oo mase wax ka baxaan ma ogola nimankaas waa niman dhab badan kadeeg ahaan waa isku talagalaynaa insha allahu qof waa haysana intaan haysana ka badan ma haysan al-shabaab nagama hudbanna marka insha allahu inta anaga haysan iyonto in kale haddii asku dararsano waxbaan ka qaban doona insha allah haddii laa yidhaahdo marka ugu dambeyntii goorta aad wada howlgalaysaan adinkoo kaashanaya mukhtaar roob abuumansuur oo deegaanka ka tirsan hore al-shabaab uga tirsanaan jiray hadda muqdisho kasoo noqday dowladda ay soo wada hadleen goorta aad howlgalaysaan ee ugu ugu horeysa ee la filayo ama roobaba u qorshaysan waa goorma wallahi arrintaas kolley arrin ciidan waaye inaan ka hordhaca ma rabo kolley ku talagalka in maanaa deegaanka wax laga qabto waaye arrintaasna waa la isku afgartay taamkeeda waa la ogaana insha allah haddii ilaa yidhaha